kulanti wanaagsan dhegeystayaal idil kiimba kuna soo dhawaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somaali diaspora news com dhegeystayaal waxaa dhowaan magaalada hargeysa booqasho ku tegey tiro oday dhaqameedyo iyo siyaasiyiin reer soomaaliya ah oo markaasi iyagu sheegay inay u gudagalayaan xaalada nololeed ee somalilan ka jirta iyo todowladeedba haddaba fikirkaas oo dad badan oo reer somalilan iyo soomaaliya ahba ay ku kala qaybsameen ayaan maanta magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada jaaliyadda reer somalilan ay ku dhaqan aanbal wax ka weydiiyey fikirkooda idinka oo mahadsan marka hore mid waliba ruux waliba magaciisa oo saddexan iyo sida uu arko booqashada oday dhaqameedyada reer soomaaliya sidaad u aragtaan
asalaamu calaykum magacaygu waa axmed nuur sugaal run ahaantii arintaadna weydiisay cabdiqaadiran waxaan u arkaa arin aad baan uga soo horjeedaa sababtoo ah de waqtigana ay noo yimaadeen waqti ay nimankaasi amba odayaal dhaqameedkaasi ay nooga baahan yihiin maanta inaynu wax ay somalilan ka kororsadaan maaha waxaan u arkaa un arrin wax fooda ku soo kordhinaysa maanta amba agga xagga somalilan arrin ku soo kordhinaysa dhibaato ayuun baan u arkaa run ahaantii waayo waqtiyo badanoo ay ka liiteen reer koonfureedku inay yimaadaan oo wax laga taro amba arrin lagu kordhiyo way jirtay laakiin maanta tii way soo dhaafeen waxaanan aad aan aaminsanahay inay gacan shisheeyeen weliba soomaali ahayn ama dowladda soomaaliya ee xamar ka jirta aanay ahayn inay ka dambayso ayaan anuga aaminsanahay taa marka taasaan kaga baxayaa waa si wanaagsan inay yimaadaan oo ay qiraan nolosha iyo nidaamka dowladeed ee meesha ka jira oo markii ugu horreysay ah qudheedu miyaana arrin taariikhiya oo in soo dhoweyn lagu wajaho ku habboon aanay ahayn dabcan way tahay laakiin ma aha maanta wax u kala qarsooni ma jiro dadka amba waxqabadkeenna iyo dowladnimadeenna caalamka ayaa ayaa qiray waxaynu inagu maanta iyaga ka sugano inayna qiraan ama ay ma aha oo aan isleeyahay iyagu ha idin qireen laakiin waa taasi caalamka o dhan ba ayaa inoo qirsan inaguna waynu qirsannahay laakiin waxaan aaminsanahay inay odayaashaasi waqtigana ay yimaadeen inay wax fuudahoo ay wax dhibaato ay kusoo kordhineen moona wax wanaago ay keenayaan inaanay jirin ayaan anugu aaminsanahay taa waad mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa weli nabadiid aragtidayda waxaan u arkaa odayaashan imaatinkooda laba arrimood ta waata koowaadee hab dhaqan oo ay u yimaadeen oo ay doonayeen inaynu inay magaranaysaa aynu wax u tarno ama aynu magaranaysaa ay naga bartaan horumarkeenna iyo dhaqankeenna iyo sidaynu u xalinay dhibaatooyinkii somalilan soo maray iyo sidii beelaha aynu isugu nimi aynu isugu keennay ta labaad taas taa hore mid ma aynu magaranaysaa aan kusii raagayo maaha ta labaad waxaan u arkaa siyaasad inay odayaashani meesha la yimaadeen number one inay tusaan caalamka inay tegi karaan oo ay soo wareysan karaan dadka ku nool somalilan ee ayahooda ka tashaday labaadna inay tusaan caalamka in ay tahay meeshani soomaalidu ay isku wada mid tahay dad aan kala tegayn inay tahay ta saddexaad in ay tusaan caalamka in dadka somalilan qaar ka midi ama number ka midi uu doonayo in laysku noqdo ama la noqdo soomaali weyn oo ay ka turjumayeen dee odayaal ka midina ay yidhaahdeen baahi iyo kalgacal iyo ayaa loo qabaa soomaali weyn marka waxaan u arkaa arrintani inaanay ahayn arrin fudud dowladda somalilanna waxay ahayd inay caddayso mowqifkooda ku aadan raggan ee aanay dee aanay iska aamusinuno ama uu aanu dee wasiirun intuu ka hadlo uu yidhaahdo saddex arrimood bay u yimaadeen waxaan saddex arrimood way ka wen yihiin waa in dadka loo caddeeyo waa in la tuso waxay raggani u yimaadeen oo uu dee ka mid ahaa ninkii xidhiidhin jiray arrimihii magaranaysaa wadahadalkii turkigu faarax ninka faarax laydha kana hadlaayay oo yidhi dee arrintan anaa berigi horena soomaaliya somalilan xidhiidhinayay iminkana anaa keenay raggan marka arrintani maaha un arrin dhaqan iyo saddexdii qodobay sheegeen way ka weyn tahay marka in wax badan ay dowladdu iscaddayso mabda'eeda ayay ila tahay dadkuna ay ka feejignaadaan arrimaha
asalaamu calaykum magacayga waxaa la yhahdaa maxamuud cali ducaale haddaan arrinkan aan ka hadlo run ahaantii anugu waxaan u arkaa inay tahay qaran jabis oo ay tahay wax la doonayo in lagu wiiqo qarannimada somalilan waayo wakhtigan ay yimaadeen iyo siday u yimaadeen iyo arrinkay u yimaadeen midna muu caddayn waxa lagu war helay uun niman oday dhaqameed ah ayaa imanaya somalilan run ahaantiina waxaan aada uga canaananayaa dowladda in ay caddayso nimankan oday dhaqameedyada ahi waxay u socdeen iyo go-aankooda waayo haddii aynu u eegno iminka odayaashan iyo dee hadallada ka soo yeedhay oo ah in aanay dadkan ay awood u yeesheen inay la kulmaan dadkii shacabka ahaa oo ay weydiiyaan himiladooda oo ay weliba dadkii odayaashii qaar ahaan ay dee wargeysyada ka sheegeen inay dadka somalilan himilo badan u qabaan soomaali weyn oo aan ahayn ma jirta run ahaantii anugu waxaan u arkaa inay tahay qaran jabis in ay tahay wax laga soo maleegay koonfur iyo dowlado dibadeed oo run ahaantii ka soo horjeeda qarannimada iyo horumarka ay gaadhay somalilan run ahaantiina waan ka soo horjeedaa asalaamu calaykum
bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed xasan bardaax arrinkan haddii aad wax iga gudisay wallaahi waxaan ku taabacsanay nimankii saaxiibada iga horreeyey marka arrinkan waa arrin magaranaysaa shaki ka dhaliyey mujtamaca somalilan iyo dowladda waxay u yimaadeen nimankan anaku garan mayno wixii la qariyana qurun baa ku jira markaan waxaan leeyahay dowladda somalilan ha caddayso nimankani waxay u yimaadeen oday dhaqameedyadani haddii ay siminaar somaliland u yimaadeen oo ay rabaan inay wax ka bartaan somalilan sida wax u dhisatay waa halkeedoo ha caddeeyaan haddii kale dee nimankani koonfurba waxbay ka qaban kari waayeen oo nimankii koonfur dhisi kari waayeen somaliland waxay u yimaadaan de waa wax lala yaabo weeye markaan waxaan leeyahay dowladda ha caddayso mowqifka nimankani ay u yimaadeen khilaafkan shacbiga iyo kalsoonida darrada ka dhacaysa dowladdana waa inay dowladdu caddayso waana ka baxaan
ها السلام عليكم magacaygu waa cabdulaahi cali ducaale haddii aan usii gudagalo arintan odayaashan ka yimi koonfurta soomaaliya ama soomaaliya ka yimi ee somalilan yimi waxaan ka odhanayaa saddex qodob oo sida aniga iila muuqata ah mid waxaan odhanayaa dadweynaha reer somalilan midna waxaan odhanayaa dowladda reer somalilan midna waxaan odhanayaa dadka ku nool wadanka soomaaliya ee odayaashan kasoo jeedaan dadka reer somalilan waxaan u sheegayaa horta dalkan idinkaa iskale inaad dadnimadiinna iyo dowladnimadiinna iyo qarannimadiinna kalsooni buuxda ka haysataan oo aa ogaataan in dad yima konton odayo yimaada inaanay mowqifkiina qarannimo ee halkaa aa gaadhsiiseen inaanay bedeli karin ee idinku ka awood badantihiin wax kasta ama dowlada shay ha ka dambeeyaan ama siyaasad kale ha ka dambayso ama wax alla wixii ilaah may dowladda somalilan ka dambayso waxaa ku kalsoonaataan dalkiina iyo qarannimadiina inay idinku iska leedayn cidaan idinka ahayna aanay go-aan ka gaari karin taa waxaan leeyahay dadweynaha reer somalilan dowladda reer somalilan mid baan u sheegayaa wixii qarsoomi karaya ayaa dowladda somalilan la qarayaa wax aan qarsoomi karayn go' lama saaro waa filan iska cad oo ummadoo dhamme ay garan karto qof kastoo caqlina uu fahmi karo idinkoo wada hadallo ku jira inay erge kasoo kaxaysaan koonfurta soomaaliya oo markay kasoo degaan airbortka hargeysa tadaan kamanaa warhayn waxaan leeyahay niyo waxyaabaha qaar baa laga xishooday dadka wax walba ha loo hor imanina oo xilkan iyo mas-uuliyaddan a haysaan dadka idin dhiibtay ixtiraama haddaa ixtiraam wadana de waa garanaysaan abaargudkiina simbal waa iska tegaysaan intaa idin hodhan baad joogaysaan dadkana waa dad hore iskaga soo dhiciyay dad badan haddana idinkana iska kii dhicin doona midka kalena waxaan leeyahay dowladda soomaaliya iyo dadweynaha reer soomaaliya dadkani waxaana ay samaysteen may barye kumay helin cidna kama tuugayaan cidna kama sugayaan qofna kama bedeli karo walaa dowlad baan ka bedeli karin somalilan walaa madaxweyneaan ka bedeli karin haddii ay isku raacaan saddexda guri ee somalilan laga taliyaa go-aankaasi wax ay ka qaban karaan malaha koonfure arrintaas shicib weynaha ummadda somalilan bay u taallaa odayaashiina ha soo lagoynina hana ku riyoonina waxaan caqligal ahayn ina raadisaan waa ayo xaqaa'iqa idinna waa ogtiin annana waa ognahay sheekaas way dhammaatay ummaddan waxay qabsatay ee nolosheeda meel marisay ina aa isku daydaan inaa dhibaato la dhex timaadaan xag ilaahayna islaamnimo waa wax u xun xag walaalnimo waa wax u xun intii ina kala gaadhay ee xumaan ahayd hore inoo kala gaadha ogtihiin haddaad sii kordhisaan oo xumaan kala sii wadaanna waxa ogaataan inay shakada sii fogeynaysaan sida aynu isugu soo dhowaananaa aynu walaalo ku noqonanaa waa inaad dowladnimadeeda iyo qarannimadeeda ixtiraamtaan assalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaygu waa maxamuud axmed qori aad baad mahadsanta maxali cabdiqaadir guuleed iyo shabakadda caalamiga qurbajoog baad baan ku mahad celinna macalina fikirkanaga weydiisaanayn odayaashan ka yimid koonfurta horta anugu waxa weeyaan de odayaashani waxay mid horta waxaan aad iyo aad ugu canaanaya dowladda somalilan ood moodo shacabka inay khiyaamo iyo dibindaabyo kula dhex jirto mar walba runta aanay sheegahayn wax badan ay qarinayaan shan iyo afartan oday ilaa lixdan oday maanaan ogeenoo ereboorka hargeysa shacabku intay ku arkaan hadda weliba haddana ay macalihii iminka maanta marka ka hadlayeen wasiiradeeda iyo madaxda ay ay idhaahdaan mowqifkayga ma bedeli karaan iyo wax noocaas waxaan arkaa sheeke iyaga iyo dab inay dhigayaan maxaa la kuwa dowladdu wax iyagu ay ka dambeeyaan baan u arkaa maxaa la idhahdaa dowladda waxaana leeyahay dowladda siilaanyo de nin weynoo maxaa la dhaha madaxweynaha la siilaanyo waa nin weyn waa nin weyn waddanka usoo halgamay waa nin weynoo macalin mujaahida kamaanaan filay macnihi waxyaabaha caynkaas oo kale maanta inuu ku kaco markaa aad baan ugu cambaarinayna isaga iyo xisbigiisa kulmiye ee maanta talada haya labadaba qodobka labaad ee kalen ka hadlayna waxa weeyaan anuu odayaashan waxaan u arkaa odayaal marka horeba dee kolley waxay doonaan ha u socdaan laakiin odayaal marka horeba majhuur ahayn waayo hadday wax heshiisiinayaan iyo hadday midnimo raadinayaan waxay midnimadooda iyo heshiiskooda raadin lahaayeen xubin iyo xeeb iyo galmudug bay heshiisiin lahaayeen jubbaland bt ayay wax ka qaban lahaayeen puntland iyo federaalka iyo soomaaliya isku dhoweyn lahaayeen marka marka horeba waxaan aqaanaa odayaal koofiyaad baclayaala oo dagaal oogayaala oo aan ahayn sida odayaasha reer somalilan ee nabadda inay maxaa guurtida iyo kuwa maxaa lahaa salaadiinta oo kale inaan ahayn ay yihiin odayaal marka horeba maxaa lahaa iyagu marka horeba aan odayaal majhuur aan ahayn marka waxaan leeyahay shacabka somalilan way goosteen goonistaagooda afartan odaynama bedeli karaan waxa meesha la timaadanama bedeli kartaan shacbigana waxaan leeyahay nabadgelyadiina ilaashada qarannimadiina dhowrta macnihii nimankan siyaasiyiintiina ayaanad kaga ciyaarin waana mahadsantihin assalamu calaykum
aad iyo aad ayaad umahadsantihiin giddigiin dhegaystayaal waxay ahaayeen jaaliyadda reer somalilan ee ku dhaqan magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada oo afkaartooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan booqasho ay odayaal dhaqameed reer soomaaliya ay ku tegeen dalka somalilan iyagoo markaa booqday magaalooyinka hargeysa iyo boorama intaanu hawada dib ugu kulmi doonno cabdulqaadir xuseen oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo